iskuulkan waxaa la ydhahdaa iftin jarter school waxaa la aasaasay siddeed sano ka hor waxaana aasaasay dad soomaaliya oo aqoon-yahana ah oo markuu waddankii soomaaliyeed baaba-ay doonayeyna inay maaragtay ardayda soomaaliyeed ee gobolkan gaar ahaan magaalada sandiigo jooga ay ka badbaadiyaan in ay u helaan iskuul ay ku helaan waxbarasho dhammaystiran waxa weeyaan iskuul maraykana laakiin ardayda ugu badan ee dhigata ayaa soomaali iyo soomaali maraykan labadaba ah marka cid kasta iskuulkan ugu furan yahay iskuulkanna waa charter school maraykan baa ku jira cadaana soomaali maraykana ku jirta kuwa aan weli maraykan noqon oo soomaaliya ku jira ajnebi kalea ku jiro madow iyo mexican leh marka iskuulkani waa iskuul dadkao dhan u furan laakiin u badan soomaali waa tahay markaad leedahay charter school maxaad ugala jeedaa dadka soomaalida ah eena dhegaysanaya haddii aad u macnayso qiyaastii ardayda dhigataana waa imisa ardayda dhigataa waxa weeyaan afar boqol iyo toddobiyo labaatan arday charter school markaan lahayna waxaan ula jeedaa iskuulku maaha public school charter school waxa weeyaan waa iskuul ka duwan publica iskuullada publica oo xagga facilitiga iyo xagga maamulka iyo dhinaca waxbarashadaba inay aada uga duwan yihiin aad moodo marka kaasi ayaa la idhahdaa waa charter school charter schoolkuna privatena maaha oo dad lihi ma jiraan oo gaaru leh public schoolkana waa iskuulkii dowladda waa mid u dhexeeya laakiin maamulkiisa ay iska leeyihiin boodhka iyo dadka iskuulka maamula waxa uu kaga duwan yahay waxaa inta badan la jeclaystay waalidiintuna jecel yihiin lana dhiirigeliyaa oo dowladda maraykanku dhiirigelisaa waxbarashada waalidiintuna waxay aad iyo aad ha u jeclaysteen iskuullada charteriska waxbarashadooda oo quality ka duwan public school kale ayaa maaragtay inta badan hay waalidiintu ha u jeclaysatay oo u yimaadaan charter schoolka marka bal tirada wiilasha iyo gabdhaha midkee badan inta badan waxaad aynu ognahay soomaalida markanu eegna dhaqan ahaan inay wiilasha iskuullada u diraan habluhuna ay ku tira yar yihiin bal arrintaasi iskuulkiina see uga dhex muuqataa waa su-aal fiican waddamadan aan hadda usoo haajirneen joogno wiilasha iyo gabdhuhu way u saman yihiin waxbarashada iyo wax kasta oo la qabto hadday shaqo tahay iyo hadday waxbarasho tahayba marka wiilasha iyo gabdhahaadi weydiisa afarta boqol iyo toddobaatanka toddobada toddobiyo labaatanka arday halkan dhigta laba boqol iyo lix iyo toban waa gabdho inta kalena waa wiilal mashaakilaadka ugu weyn ee inta badan iskuullada ka jira waxa weeyaan inay ardayda gaab udhexeeyo gaabka udhexeeyo ah xagga waxbarashada qolo halkana ku dhasheen wax luuqadahoo dhibaato xagga luuqada ka haysataa ma jirto qaarna waxay yimaadeen malaha dee bishii ugu dambeysay bayna qaar yimaadeen oo ka yimaadeen ama wadamadii handariska la ahayn iyagoo qaxootiyaana ay halkan soo galeen waxaanu samaynay barnaamij barnaamijkaan samaynayna waxa weyan laba qaybood ayuu u kala baxaa mid waxaa la yidhahdaa waa long term plan midna waa short term plan wakhti dheer soconaya iyo mid wakhti gaaban soconaya ka wakhtiga dheer soconaya waxaanu ugu talagelay iskuulkani inaanu ka dhigno iskuul yacnii dadka waxbarashada jecel oo dhani hay ku soo wada hirtaan waxaa kalooan u doondoonaa high schoolka high school baa jira oo isna iskuulkan aanu markaan furnay aanu xaggaa geynay iskuulka salena waxaanu iyagana ku samaynaa xilliga fog in aanu jaamacada u diyaarino si ardayda kolkay kan ka baxaan ay high schoolka kala tegaan haddana jaamacado aanu ku xidhannahay hanu diyaarino taasi waa xilliga fog xilliga dhow ardayda cusub ee timid ee waddanka ee luuqaddu ay ku adag tahay barnaamij baanu furnay lacagta ugu badanna waa nagaga baxdaa waxaanu samaynaa after school program waxay idhahdaan oo iskuulka marka uu dhammaado ardayda lagu sameeyo rawaxdo dib loogu soo celiyo oo ardaydii luuqadda u baahneed halkaa wax lagaga qabto waxaa kaloo samaynaa inta cashiradu socdaan ee maalinta inaanu samayno inaanu bull out ku samayno oonu ardayda intaan galaaska ka saarno kuwa u baahan hanu geyno meel galaasyo aan ugu talagalnay oo galaasyadaasina ay loo caawiyo galaasyadaana ay joogaan macalimiin ku takhasusay inay ardayda ay soo gaarsiiyaan ardayda kale ka horeysa marka labadaa barnaamuj ayaanu ku soo gaarsiinaa ardayda barkood waxay nagu qaadataa muddo aad u yar ardayda barkoodna waxay nagu qaadataa muddo fog waxayna ku kala xidhan tahay siday waalidiintooda ay noogula shaqeeyaan waxaa jira dad aanu u carbinay ama aanu tababarnay ardayda cusub meeshay doonana ka yimaadaane inaanay dareemin inuu ardaygaasi uu yahay arday ka duwan ardayda kale waxaanaad garan kartaa dadka barhkood baa nooga soo guura meelaha kale istiidyada kalena nooga yimiday massachusetts bay qaar ka yimaadeen qaar waxay ka yimaadeen seattle washington qaar kale waxay ka yimaadeen dhinaca kan kale iyo eastiga oo texas iyo meesha la ydhahda mississippi imtixaan baa la qaadaa california standard test wax la ydhaahdo oo sanadkiiba hal mar la qaado oo may lixdeeda hadda uu bilaabanaya iskuullada ugu fiicfiican buu ku jiraa